magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shir wadatashi oo ay leeyihiin xubnaha musharaxiinta ee u taagan doorashada madaxweynenimo ee lagu wado inay soomaaliya ka dhacdo sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan shirkan uu muddo saddex maalmooda socon doona ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaana siyaasiyiinta mucaaridku ay kasoo horjeesteen guddiyadii doorashada ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay soo dhiseen iyagoo ku tilmaamay inay xubno ka yihiin askar iyo weliba shaqaale dowladeed warbixin shirkan furmay ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha iyaga cabdiqaadir maxamed cabdulle magaalada muqdisho maanta wuxuu shir uga furmay musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya sanadka laba kun iyo labaatan laba kun koo iyo labaatan kuwooda ugu cadcad shirkoo ka furmo hotelka jasiire muqdisho socon doonana maalmaha soo socda ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaarayaal hore iyo siyaasiyiin khilal uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray shirkan oo aada isha loogu hayo ayaa lagu lafaguri doonaa xaalada siyaasadeed ee dalka gaar ahaana midda doorashada waxyaabaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a guddiga doorasho ee magacoowday dowladda soomaaliya iyo kuwo laga soo magacaabay maamulada qaarkood kuwaasoo mucaaradku ay ku dureen inay kasoo muuqanayaan xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka iyo shaqaale ku dhow xafiisyada talada hadda haya inkastoo madaxda maanta ku shirsan shirka ka socda muqdisho ay kamid yihiin madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynihii dowladii kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre iyo xubno kale aysan weli saxaafada la hadlin haddana shirku waa mid socdo albaabaday u qoran yihiin saxaafaduna bannaanka ay ka joogto dadka daneeya siyaasadda soomaaliya ayaa xilligan si weyn isha ugu haya shirka musharaxiinta ay ku leeyihiin xilligan magaalada muqdisho waxaana xilligan soomaaliya maraysaa dhaba kala guuro siyaasadeed marka loo eego mowqifka ay qaadato dowladda soomaaliya la xidhiira soo magacaabidda guddiyo doorasho dood ay ka taagan tahay iyo mucaaradku arrintaasi ka biyadiidan waxaa jira dareen ay muujiyeen beesha caalamka dhowaan oo sheegaya in muhiimay tahay in laga heshiiyo hanaanka doorasho iyo siday suuragal ku tahay in dalka doorasho la wada ogolaya ka dhac xilligan ma muuqdo heshiis siyaasadeed oo dhinacyada saamileyda siyaasadda isku raacsan yihiin markay timaado dooda adag ee ka taagan doorashada soomaaliya waxaana maanta muqdisho mar kale war qoraala ka soo saaray guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi wuxuuna magacaabay guddi doorasho gaar ahaana mid qaabilsanaan doona matalaada gobolada waqooyi xildhibaanada labada aqal ay ku leeyihiin taasoo mar kale liin kusii dhiijanaysa xaalada siyaasadeed gaar ahaana dooda u dhexaysa guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi iyo dowladda soomaaliya oo iyadu doonaysa inay soo magacowdo guddigaasi ama hore u magacaadaba cabdulqaadir okey v o a muqdisho aada iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyaha iyaga cabdiqaadir maxamed cabdulle warbixintaasi magaalada muqdisho nooga soo diray